deegaanka kikoneyn oo ka tirsan deegaan xildhibaaneedka masabweyne oo hoos yimaada ismaamul goboleedka kwale ayaa waxa ay dadka ku nool deegaankaasi muujiyeen farxad aan la cabiri karin kadib markii halkaasi masaajid iyo markas diinta islaamka lagu barto ayay dhalinyaro soomaaliya oo ku nool magaalada mombasa ay gacan ka geysteen sidii loo dhisi lahaa masaajidkaasi بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
qiyaastii toddobaatan iyo saddex kilomitir ayay dhinaca koonfureed uga beegan tahay tuuladani ismaamul goboleedka mombasa waddadu waa raf islamarkaana dadka deegaankaasi marnaba ma aysan rumaysanin si markaasi looga dhabeeyo waxa ay muddo dheer ay ku rajeynayeen oo ahayd in halkan caruurta ku nool ay helaan goob ay wax ku bartaan
na hakika mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka wazi malipo ya kujenga msikiti biqaulihi kwa kusema kwake man bana lillahi masjida bana llahu lahu baitan fi ljanna mwenye kumjengea mwenyezi mungu msikiti atamjengea mwenyezi mungu mtu huyo nyumba peponi rawahu bukhariyu fi kitabi salah ameipokea hadithi hii imam bukhari katika kitabu salah cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah hogaamiyaasha hay-adda jiilka mustaqbalka ee ismaamul goboleedka mombasa oo iyadoo kaashanaysa hay-adda bisha cas ee dalkaasi istaga imaaraadka carabta ay masaajidkan ay dhiseen ayaa waxa uu sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin dhismaha masaajidkani dhan alxamdulilah maanta waxaa noo suuragalay masjidkii inaan si wanaagsan ku furno dadka xaafadha inay isku soo baxaan oo isku farxaan oo ku farxaan arrinta masaajidka furitaanka anigoo ka rajeynayno inay meesha noqoto meel center oo dadkii ay wax ku bartaan ka soo baxaan dhalinyar mise caruur fiican oo wax barteen dhanka tacliimta diiniga iyo maadiya intaba insha allah marka waxaan rabnaa meesha waxyaabo kalaa sii jira alxamdulilah masaajidka waa sameynay waxaa jira ceel ayaa loo baahan yahay korontina ma lahan meesha
mid ka mid a dadka deegaankaasi kasoo jeeda ayaa isaguna waxa uu si gaar ula hadlay warbaahinta istaa Naitwa Ali Fadhili Bakari, mimi ni mkaazi ama mzaliwa katika kijiji hicho cha Mwambalazi, na alhamdulillah tunamshukuru Allah tabaraka wa taala baada ya kutupatia taufiki na kupata neema hii ya kujengewa msikiti. Awalan, mwanzo tulikuwa tuna msikiti mdogo ambao kwamba tunatumia na ambao kwamba ulikuwa na matatizo mengi ukihitajia marekebisho na kila kitu, lakini tunashukuru sasa hivi tukapata ndugu zetu ambao kwamba Allah amewapatia taufiki na uwezo akaweza kutufikia sehemu hii na wakatupatia msikiti mzuri kadhalika na madrasa. Kwa hiyo tunawashukuru sana na Allah walipe kila la kheri, na vile vile na sisi pia Allah atupe uwezo na taufiki ili kuweza kuliendeleza gurudumu hili.
saadiq muraad oo ka mid ah dhalinyada ka tirsan jiilka mustaqbalka ee magaalada mombasa ayaa isaguna arrintani ka hadlayay hadalladiisi waxaa ka mid ahaa إن مانتا وحن أد وفرحسنا هاي أنا كسوق قبل جلي مساج فريتانكا لغو فري إن مسامبويني إن وحنا ومحلا أد أد وقرق نوقرق قبتي هلال أحمر الإمارات مركا إن شاء الله وحنا كرجينا نرتا خاصة لأنك مسلمين تا إن أد قرب وقاتان عاونان تا دتكن ولا ليهين أه إن عاويان إن أو حوجي إيو عقلي إيو إيو محلا دين تبا إن شاء الله furitaanka masaajidkan iyo markaskan ayaa waxauu noqon doonaa mid ay ka faa'idaysan doonaan dadkan ku nool deegaankan iyadoona halkan ay noqon doonto meel ay carruurta deegaankan ku nool ay ka heli doonaan waxbarashada asaasiga ee diinta islaamka maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa deegaanka kikoneni ismaamul goboleedka kuwaale